waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa weerar habeen ka hor ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo weerarkaas waxaa la xaqiijiyeen laba askari ay ku dhaawacmeen mid ka mida waxaa lagu magacaabaa maxamed talaash halkan kan kalena lagu magacaabo xasan dheere gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaal ku qaadeen fariisiin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin halka loo yaqaano cali diyaar oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa shabeellaa hoosena maalintii shalay waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday guddoomiyaha deegaanka mareere ee ugu magacaaban dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo maxamed abuukar inta la xaqiijiyey qaraxaas waxaa ku dhaawacmay maxamed abuukar oo ahaa guddoomiyaha la beegsaday iyo sidoo kale afar askari oo isaga ilaalo u ahaa sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada kasoo duulay dalka uganda ay ku leeyihiin deegaanka buulamareer weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay shiishyahno ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay toogasho ku dileen laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland oo ku sugnaa afaafka hore xerada singaleer ee duleedka magaalada kismaayo mid ka mid a ayaa ahaa sargaal lagu magacaabi jiray jaamac gaal